waa hagaaga khiyaarta hawada nagala soconaysay guddoomiyaha maxkamadda gobolka adsugdheer ayaa haatan khadka taleefonka ee si toosa ugu jira shabakada wararka cigag dotcom guddoomiyaha guddoomiye ugu horeyn magacaago saddexan gudoomiyaha maxkamadda degmada burcawey guddoomiyaha maxkamadda degmada burco ayaa tahay jaamac maxamed jaamac cashuur maxamed jaamac cashuur halkay maraysaa hawshii gabadha laysku haystay kusugan magaalada burco bal guddoomiye faahfaahin arrintaa naga sii walaal kiiskii dee horta anaa gacanta ku haya haya kiiskaana gacanta ku haya hadeerna meel fiican bay noo maraysaa warkii isbuuka iyo dambeysee mediakiisina wuxuu ahaa in haddii la heli karayo ay wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha maxay hay-adaha hayadaha qaramada midoobey ama kuwan maartay caalamiga ay naga caawiyaan sidii loo kala saar lahaa labadan qof ama labadan waarig ee isku haysta ilmaha yar nasabnimadiisa iyo cidda dhashay inay naga caawiyaan dhiigga hidashidaha ama dhacaanka hidaha lagu baaro ee loo yaqaano dhehna inay naga caawiyaan ayaanu ka codsanay codsigiina way naga aqbaleen wasaaradda caafimaadka ayaa wasiirka qoraal u qoray hay-adaha u qoray hay-aduna way ka aqbaleen wuxuuna yihaa laba wegiina la sugo warbixintii lagu soo celiyo marka warbixinta lagu soo celiyaan labada dhinacba burca lagu yeelaynaa si markaa dhiigga loo qaado waayo waa wadada keliya ugu dhow ugu cadaalad dhow in qofkii dhalay si dhab ah loo xaqiijiyo cidda uu yahay qofku sidaa daraaddeed marka haddii ay ka dhico haddii albaabkaasu naga xidhmo aanu ka quusanona waxaanu doonaynaa oo aanu harana u sheegnay iminkana aanu sheegaynaa in aanu si cadaalada aanu ugu qaadno shareecada islaamka oo wixii kitaabka ku yaala anigoo la kaashanaya culimo waaweyn ama cid wan la kaashanaya inaan shareecada islaamka ku qaadno haddii kalena aynu dhiiggaa d n a-ga qur-aan ku kaaftoono labada dhinacna waxaan ka codsanayaa in ay arrintaa tixgeliyaan oo ay ku diyaar garoobaan oo ay kasoo qeyb galaan haddii ay ka dhigo warbixintayda dambena dib baanu kasoo sheegi doonaa marka ay noo yimaadaan dhinacyadu warbixinta hay-adu markay noo yimaadaan ee ay noo keenaan eeyo xilliga la qaadayo noo soo xaqiijiyaan annaga ayaa soo sheegi doona hawsha inantuna caynkaas ay ku taagan tahay iminkana meel ammaana bay joogtaa wax dhibina ma jirto reernimo ma jirto waayo gabadha laysku ayo qolana waa qolo soomaaliyeed qolana waxa weeye waa qolo maaragtay oromaa dee dalalka etoobiya ayay u dhalatay hataa haddii imka daay naga codsadaan in etoobiya lagu qaado hataa ka yeeri mayno sababtoo ah dee kiisku halkin ayuu ku jiraa maamul baana u yaalaa sidaasay hawshu dee ku soconaysaa qoladan dawladda ee maratay fulintura runtii naguma soo faragelin oo way ka madax banaan tahay garsoorku iyo fulintu waa kala madax banaan yihiin kiiskaana si toosa waxaa gacanta ugu haya garsoorka garsoorka ayaa hawshaa gacanta ku haya somaliland anigaana gacanta ku haya hawshaas markaa waxaan xaqiij waxaan aada iyo aad uga aan aada iyo aada ubalanaabaya inay dhinacyadu heri doonaan cadaaladda ugu wanaagsan iyadoo wax dhibaata ay aanay soo gaarin ayaan ballanqaadaya gudoomiyaha maxkamadda gobolka towdher ayaa tahay sidee bay ugu qanceen labada dhinac ay isku haysta ilmaha yar in tadhiig laga qaado wadanka dibadiisa loo diro iyaga aqbalaadna laga haya waxa runtii labada dhinacba way ku kalsoon yihiin way ku kalsoon yihiin in dhiig la qaado way ku kalsoon yihiin harena waa lagu sheegay waayo waa waddada keliya ee lagu xaqiijin karo weeye arrintan marka aad bay ugu kalsoon yihiin runtii dhinacyadu in dhiiggaa la qaado bulshada soomaaliyeed oo dhanina aad bay raalli ugu tahay in dhiiggaa la qaado waayo waddada cadaalada keliya ugu dhaweeye lagu qaadi karo gudoomiye dad badan baa hadda ku dhegaysanaya bal bal ugu horeyn faahfaahin waxaad naga siisaa adoos in yar noo soo koobaya gabadhan meesha kasoo gashay gobolka togdheer iyo meesha layskala yimi iyo sida waxu dhaceen adoo soo koobaya
waxay marka u horeysa waxaa aniga kiisku igu yimi qoladan c i d da booliska gobolka togdheer ayaa iisoo gudbiyey anigoo aan warba ka haynin waxayna ii sheegeen in dhinacan puntland waalidka sheeganaya inay usoo dacwoodeen oo yidhaahdeen ilmo yaroona laga soo xaday ayaa gabadh oroma ay halan ku haysataa oo muddo sanad iyo bara naga maqnaa jiiskii way baadheen waxay noqotay nasiib daro inay de waxaweye waxna waa ciqaab waxna waxaweye waxaweye madani qaybtii ciqaabta ahayd de meeshii markhaatiyaasha lagu helaayo ciddii ahay o dhan meeshu waa fog tahay marka markay adigu kiis karayma waayeen ama waktigoo dheer ogaadeen ama meeshii ay dee falka ay ka sheegeen dhinacii kale la wareysanayaan maba aanaan tegin waxay waayeen dembi karayma oo dhacay waxayna ii sheegeen marka in si madaniya lagu kala saaro cidda ilmahan yar dhashay asal ahaan u dhashay ayay iishe igu yimaadeen lagu keenay kiiska marka dhinacan qolada puntland u dhalatay ee soomaalida ayaa soo furatay kiiska oo muduuciya qolada kalena way kasoo jawaabtay laba looyarna way qabsadeen oo labada dhinacba way laba looyar bay leeyihiin laba looyar ayay leeyihiin labada dhinacba waddadii sharciga ahayd ayay ku taagan tahay midda kale maaha maxkamadan degmada ama maxkamadan anigu jooga maaha mid kiiska u qaadaya maaha mid qarsoodiya waa mid babliya oo dadka oo dhan u furan oo cid walba kasoo qaybgeli karto ay dhegaysan karto wariyayaal cid kasta ay dhegaysan karto duubi karto dhegaysan karto kiiskan gudoomiye magaalada burco iyo guud ahaanba gobolada aad joogto si weyn ba arrinta looga hadlayaayo waxay dadka shacabka isweydiinayaan idinka laftiina dadkeeda dhalile waxay leeyihiin maxkamadda ayaa arrinta raajinaysa dadka maxaad usheegaysa iyaga waxaan u sheegayaa haddii d n a la qaado d n a uma baana in la raajiyo iyo in raxbaan la qaado iyo hawshaa la qaado isla markana loo sheego in la qaadayo waarkina la keeno iyo ha goobta qaybta aa farsamo ahaan nagu nagu naga ixidmo mooyaane xagga iyaga waxba xidmi karaan raxbaanna lama kala qaadan karo d n a halka ugu hagsin marka ta ugu fiican waa taa wax raagayaa ma jiraan xagga iyaga alaaba la qaaday arrinta gudoomiye ugu dambeyntii dad badan baa ku dhegeysanaya haatan oo barta internetka ciyaar dotcom kaa dhegeysanaya ee gudaha iyo dibadda way joogaan arrintana si weyn baa loo socdaa kuwa ayaga ugu dambeyntii maxaad ugu baaqasaa xilli mayse hay-adahan aad sheegtay dhiiga dhiigan dhalashada qaadaya xilli mayse imanayaan gudaha magaalada burco wallahi weli araankaa go-aankii u dambeeyey inaysiin oo markii waad ka maqlayseen mediaha waad ka maqlayseen b b c markii wasiirka caafimaadku ka hadlayay isagaanu marka haddi hawsha u xil saarnay wixii laba welig baa lagu keenayaa jawaabta u dambaysa ay hayadu inoo keenayaan aniguna aad baan u danaynayaa inay arintaasu anigana iga baxdo dadkana dhibaatadu ka fududaato aad baan u danaynayaa marka haddii ilaahay ka dhigo sida ugu dhaqsaha badan ayaan ula xidhayaa wasaaradii iyo hay-adaha baan ula xidhayaa sida ugu dhaqsaha badanna war baan warka mediaan soo gelinaya marka ay ii timaado ballanqaadku mediaha ayaa laga hadli doonaa insha allahu tacala
waad mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa maxamed jaamac cashuur gudoomiyaha maxkamadda gobolka togdheer degmada degmada degmada degmada burco goorhaweed u warramayay shabakada wararka cigardhatum gudoomiye aad baan kuu salaamanaa waad mahadsan tahay